نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayso waxaan hawada idinku leenahay ramadaan mubaarak ku soo dhowaada dersiga laba-iyo tobanaad ee duruustii taxanaha ahayd kitaabka kayfa caamalahum sala allaahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinayaa sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuu dersigaani ka bilaabanayaa rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa mid u qalbiqaboojiya xaasaskiisa كان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وبعد وكان يدلل زوجته فيرخم اسمها عن كسو جرني دروس تحنها هيت waa darsigeennii labiyo tobnaad oo nooga bilaabanaya ciwaankan wa kaana yudallilu sawjatahu fa yurakhimu ismaha waxaana soo haynay jawaanibta nabiga sala allahu calayhi wasalam looga daysanayo khaasatan la dhaqankiisii ula dhaqmaya xaasaskiisa ridwaanullaahi calayhinna ajmaciin wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yudallilu mid dejiya sawjatahu xaaskiisa ayuu dejinayaa oo u qalbi qaboojinaya xasilooni iyo waqaar buu ku beerayaa fa yurakhimu ismaha markaasuu isimkeeda tarkhiiminaya tarkhiimku waa isimka xarafka ugu dambeeyo laga jaro fa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuululahi sal qaala rasuululahi sal alla alayhi wasalama yowman rasuulka ilaahi baa maalin wuxuu yihi yaa caasha yaa caaisha tube tadii baa laga jira marka yaa caaisha haadaa kani jibriilu wey yaqra-uki assalaama salaam buu kugu aqrinayaa yuqri-uki assalaam waa ku salaamaya faqultu wacalayhi assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam dushiisa ha ahaato naxariista ilaahay iyo barakaadkiisba xadiidka imaam bukhaari muslimba way soo saareen marka tarkhiimkaasi waa tashriif iyo qalbitajin iyo xasilooni kubeerid wey waxaa kaloo xadiidka ku sugan heel baa ku soo salaamaya haddii lagu yidhaahdo waxaad ku jawaabi lahay wacalayhi assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu wayaquulu laha rasuulka ilaahay caaisho wuxuu ku dhihi jiray yaa xumayraa midaan gaduudyarowga ahay yaa xumayraa gaduudyarow tasqiiru xamraa wahiya albaydaa almushrabatu bilxumra gabadha cad oo haddana gaduud uu la socdo cadaan marka waxa weeyaan dhad a lama rabo cadaan oo gaduud uu ku beeran yahay aad bay qurux badanta marka fa can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tihi dakhala alxabashatu nimankii xabashida ahaabaa galay almasjida yalcabuuna xaalay ciyaarayaan faqaala inabiyu sal allahu alayhi wasalam nabiga ilaahi ba wuxuu ugu yidhi yaa xumayraa atuxibiina ma jeceshahay an tandurii ilayhim inaad fiirsato nimankan say ciyaarayaan inaad fiirsato ma jeceshahay faqultu nacam qaala qaadi ciyaad ayaa wuxuu yidhi huwa tasqiiru ishfaaqin wa raxmatin wa maxaba huwa arrinkaa nabigu uu sameeyey xumayraa uu yidhi tasqiiru ishfaaqin dhimrin tasqiirkeed yaraynteedu wey iyo waraxmatin naxariis iyo wamaxabatin jacayl wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yukaniiha mid igu kunyeeya biummi cabdilaahi buu u kunyeey jiray fa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tihi lamaa wulida cabdullaahi bnu subayr markii la dhalay cabdullaahi bnu subayr ataytu bihi nabiya nabigaan u keenay sal alla alayhi wasalama fatafala fii fiihi nabigu afkiisuu ku tufay fa kaana awala shayin shay ugu horreeyay wuxuu ahaa dakhala jawfahu calooshiisa galay ayaa waxaa ahaa candhuuftii nabiga sal alay sl afka uga tuf markaa afkiisa geliyey wa qaala wuxuu yidhi huwa cabdullaahi wey wa anti ummu cabdillaah wa anti ummu cabdillaah aduguna cabdulaah hooyadii baa tahay kuwii u baxshay famaa siltu kama suulin uknaa bihaa in kunyadaas la igu kunyoonayo wamaa waladtu qad weligayna ma dhalin anuu weligay dhalin baa haddana kunyadaas ayaa la igu kunyay jiroo la isiiyey marka waa kunyo oo sharaf iyo wanaag bay carabtu aada ugu yaqaanaan kunyo qofku inuu leeyahay ummu fulaan iyo abuu fulaanta waa sharaf cindahum waa caadadii dhaqan ay lahaayeen kunyadaasna aada u jecel yihiin shayga marka aada u jeclaayeen carabta ayuu nabigu sal alla alay wasalam usoo qaaday oo ummu cabdilaah buu u bixiyey tashriifan laha wa ikraam walyowma maanta tajidu waad helaysaa bacda arijaali ragga qaar ka mida yusamuuna inay magacaabayaan sawjaatihim xaasaskooda fii hawaatifihim taleefoonadooda ay ugu magacaabayaan aljawaalati ee moobeelka ah yani tahatifiyaasha ama taleefanada la watay ee qofku shaqsiga u wato jawaalka waxaa layihahdaa waa moobeelka biasmaa'in qabiixatin bay ku magacaabayaan mithlu nushbah ama nashiba leeb igu taagan baa tahay leeb tii leebka ugu taagnaad ahayd balaayada ahayd leeb igu taagan warda tii markaa waxa weeyaan aan ku bariiqday oo wardadii iyo meesha aan ku dhacay oo godka ahayd beliya balaayo shaytuuniya shaytuuna mid shaydaanad ah khaldatu cumri noloshayda gafkeedii iyo qaladkeedii qalad aan galay markaan ku guursanay waama qaldana waxaasoo markaa oo faalxumaa bay ku magacaabayaan xasaskooda ee qabiin baynamaa isla waqtigaa yusami aakharuuna kuwo kale ay ku magacaabayaan sawjaatihim xasaskooda fii jawaalaatihim yacni taleefanada ay sitaan iyo moobeeladooda biasmaa'in jamiilatin magacyo fiicfiican biasmaa'in jamiilatin xasana mithlu al ahl ehelkii aan jecla alkhaaliya gabadhii qaaliga ahayd shariikatu lcumri nolosha midii la wadaagaysa alqamar midda dayaxa ummu fulaan fulaan hooyadiis magacyada noocaasay ku magacaabayan subxaana man axad ayaa nasahan qasama alakhlaaqa akhlaaqda u qaybiyey bayna alaswaaji nimanka xaasaska qaba kamaa qasama alarsaqa sida arsaaqda uu qaybiyay allahaasaa nastahan marka gabadha markaad la hadlayda xaaskaaga waa inaad ugu muujitaa wuddi iyo maxaba iyo kalgacayl iyo dhimrin iyo jileec inaad wax qallafsan oo magacyo xunxun iyo waxyaalaha aan fiicnayn ah ku tiraahdo aada bay u xun tahay wey ragga qaarkood waxaa arkaysaa islaam naag kale shukaansanayaan hadalla fiican macmacaan bay ku dhahayaan baynamaa kuwii ayagu ay qabeen xaasaskooda markay soo wacaan ay si qalafsanaan ula hadlayaan iyo xanaaq iyo si aan fiicnayn waa taasna waa waxay ka mid tahay dabciga xun oo aada u liitow qof aanba shaqaba kugu lahayn oo ajnabi ka ah inaad maaragtay hadalla fiicfiican iyo hadalla dhimrinla iyo naxariis iyo hadalla markaa wuddi uu ka muuqanaya aad kula hadasho tii adiga kuu dhaxdood maaratay xaaskaaga ahaydoo nala xuquuqda kugu lahaydna aad hadla qallafsan kula hadasho iyo waxa markaa macno lahayn tanna saacado dheeraad aad u quurto tanna aad waxba u quurinin taasina ma ahan dhaqankii iyo hadigii nebi maxamed sal allau aley wasalam waa dhaqan xumada maanta soo korortayna ka mid tahay wa min xusni mucaasharatihi sala allahu calayhi wasalama nabiga la dhaqankiisa wanaageeda waxaa ka mid ah lahunna haweenka uu la dhaqmeeyo annahu nabiga kaana wuxuu ahaa yasxabuhunna mid la saaxiiba haweenkii wuu la saaxiibinayaa macahu isaga la jirkiisa ilalwalaa'imi meelaha waliimooyinka lagu dhigaya xafladaha ay ka jiraan markii loogu yeedho wuxuu leey waa inay gabadha heblaaya ka qayb gasho haddii xafladaan tegay haddaan aysan ka qaybgelin maba aadayo can anas bni maalikin radia allaahu canhu ana jaaran daris lirasuulilaahi rasuulka ilaahay u sugnaa sal alla aley wasalam farisiyan ee reer faaris ah kaana wuxuu ahaa dayibal maraq nin maraqa aada u samayn yaqaano oo maraqa ku dheereeya ayuu ahaa fa sanaca lirasuulillaah rasuulka ilaahay buu u sameeyey sal alla aley wasalam maraq buu u diyaariyey uma jaa ninkii waa yimid farisiga ahaa yadcuuhu asagoo nabiga u yeerayo bal maraqan aan sameeyey hawshan kasoo qayb waa nin lagu yaqaanuun ahaa maraq wanaagga iyo sida wax loo sameeyo aada u yaqaana fa qaala wuxuu yidhi wahaadihi midaanna gabadhaanna may raacaysaa licaaisha tuki gabadhan caaisha haddayla joogtana ma ku jirtaa waxa loo yeeray fa qaala wuxuu yidhi laa may gabadhaan kuma jirtay adugu imow faqaala rasuul lahi sal lay wasalam maya haddaan gabadhaan aysa raacayni anna ku raaci maayo facaada ninkii waa soo laabtay yadcuuhu asagoo u yeeraya mar labaadbu haddana u yimid faqaala rasuululahi sal lay wasalam wahaadih tanna ma ku jirta gabadhaan may raacaysa qaala wuxuu laa maya qaala rasuululahi sal lay wasalam maya anna ma raacay uma caada waa soo laabtay yadcuuhu nabiga asagoo u yeeraya faqaala rasuululahi sal lay wasalam wahaadihi tani may raacaysaa marka faqaala fi haaliati markii saddexaad baa ninkii faarisigaa wuxuu yidhi nacamha faqaamaa waa istaageen yatadaafacaani xaal ay dhaqaaqayaan xataa atayaa mansilahu ilaa gurigiisa ay tagaan xadiidka imaam muslim baa soo saaray qaala anawowiyu raximahullah imaam nawowi ayaa wuxuu yidhi kariha sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu necbaystay al ikhtisaasa biacaam raashi inuu la gooni noqdo duunaha gabadha la-aanteedu inuu asaga iska soo dhargo oo iska soo maraqsado gabadhina meesha ay ku baahato ku gaajoon tahay taasuu diiday wa haadaa kani min jamiili lmucaasharati nool wanaagay ka mid tahay wa xuquuqi lmusaaxabati isla saaxiibidda xuquuqdeeda ay ka mid tahay wa aadaabi almujaalasati almu'akadati la fadhiga qofka lala fadhiyo lala joogo aadaabta aadaabteeday ka midta aadka loo adkeeyo marka dhaqanka noocaasi rag badan waa ka maqan yahay gabadha xaaskaagaada jeclayd inay iska baahato adna aada xaflado ama maqaayado wax ka soo cunto adoo dhareegsanoo istakiinkaa wata u timaado oo dacdacsanaya ayaduna ay baahi markaa waxa la golongolayso waa arrin ma aha yacni dhaqan wanaag kama imaamay meeshaas wa idaa zaaratu ixdaahunna nabiga hadday soo booqato middood gabdhaha uu qabo qaama macaha wuu la istaagayaa yushayicuhaa xaaluu isagootinayo xataa walow kaana muctakifan asagoo xataa muctakif oo masaajidka ku ictikaafaya ba allaha ka dhige hadday soo booqato wuu isagootinayaa wuu ixtiraamayaa kaas fa can safiyata binti xuyayi radi allaahu canha qaalad waxay tidhi safiya kaana rasuululahi wuxuu aha sal alla aleyhi wasalam muctakifan mid ictikaafaya fa ataytu waa u imid azuuruhu anoo booqanaya leylan habeen habeen baan soo booqday nabiga sal alla aley wasalam isagoo ictikaafaya fa xadadtuhu nabigaan u sheekeeyey uma qumtu waa istaagay fanqalabtu waa gadoomay oo macbabarkaan u sheekeeya inaan laabto xaafaddii iska aad fa qaama macii nabigu lajrikayguu istaagay liyuqlibanii suu ii sagootiyo ii gediyo fa mara rajulaani laba nin baa soo mareen labadaa nin oo minal ansaari ka mid ah falamaa ra'aya anabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga markay arkeen asracaa saantay boobsiiyeen socodkii bay boobsiiyeen fa qaala nabiyu sal alla aley wasalam nabig ilaah wuxuu yihi calaa rislikumaa tartiibtiinna isaga socda waxbaa socodka ha boobsiinina innahaa gabadhani safiyatu bintu xuyay waa gabadha safiyaa ee xuyay uu dhalay yacni habar xaaskaygii way ogaada marka haddii markaa dad ay ku tuhmaystaan tuhmada waa la saaraa si aygana aysa u dambaabin adigana markaa dacaayad iyo waxyaala aan jirin lagaaga faafin weliba qofka daaciga kuma sii jiro oo ummadda laga yaabo in si kale hadhow loogu fasiro hebelba sheekha meesha naag la taagnaa si aan laguu dhin wado badan aan lagu fidnaynin fa qaala waxay yidhahan subxaana allah ilaahay baa xumaan kaafin tacajub wey yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ma annagaa xumaan kuu malaynayna macna ka dhiganta qaala wuxuu ina shaytaana shaydaanka yejri waa socdaa min al insaani insaanka xaggiisa majra dami dhiigga meesha uu socdo buu shaydaan ku socdaa wa innii aniga khashiitu waxaan ka cabsada an yuqdafa ama an yaqdifa inuu rido fii quluubikum quluubtiinna uu ku rido suu-an xumaan oo xun uu markaa qalbigiinna ku rido aan fiicnayn xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saarin fata'amal fiirifiiri kayfa sidee qaama macaha uu u istaagay minalmuctakafi meeshii uu ku ictikaafayuu ka soo istaagay liyurjicaha ila lbeyti si gabadha guriga ugu celiyo uu guriga ugu sagootiyo liyaxmiiha su u ilaaliyo wayarcaaha u ilaaliyo maca ana almuctakif iyadoo la ogyahay qofka muctakifka laa yakhruju inuusan ka baxayn min almasjidi masaajidka uusan ka baxayn ilaa lidaruuratin arrin khataraho markaa laga maarmaanaya timaada mooyaane marka taasna waa dhaqan wanaagii nabiga sala allahu calayhi wasalama iyo gabdhaha qalbigooda si u ilaalinaya say u weyntahay abyaatunaa bilxubbi nabniiha zawjaatunaa qad nawarat fiiha bilbiri waataqwa nucamiruhaa wabisunnati lmukhtaari nuxyiiha haadaa rasuulhadaa rasuulu llahi qudwatunaa takfiika sunnatuhu watakfiina يبدي محبته لزوجته وسواه يستعلي فيخفيها بدعابة منه يضاحكها وبأجمل الأسماء يناديها قبل الخروج دنا يقبلها ذكرى لها فمه على فيها ما مد يوما كفه بآذى بل تلك نبع الخير يجريها أبيادا aad bay u qayan badan tahay abyaatunaa guryaheenna nabniiha guryihii waxaan ku dhisaynaa bilxubbi jacayl baan ku dhisaynaa sawjaatunaa xaasaskeenana qad nawarad way nuurisay fiiha guryaha dhexdiisay nuur iyo iftiin ku tahay yacni gabadha waa inaad aragtaa inay tahay nuur guriga joogo iftiin u ah oo markaad guriga soo gasho qalbigaa wuu ku sharaxsamaya ku farxaya ee inaad balaayo isku aragto guriga markaad soo gashay god inaad soo gashay maaha nucamiruhaa guryihii waxaan ku caminaynaa bilbiri wanaag iyo wataqwa laka cabsiga wa bisunnati lmukhtaari wa nuxyiiha guryihii waxaan ku noolaynaynaa bisunnati lmukhtaari midka la doortay sunnadiisii iyo dariiqiisii baan ku noolaynaynaa haadaa kani rasuulullah rasuulka ilaahay weeyaan qudwatuna waa midkaan ku dayanayno takfiika adiga waxaa kugu filan sunnatuhu sunnadiisa wa takfiiha gabadhana sunnadaasaa ku filan haddaad dariiqa nabiga martaan sunnada waa idinku filan tahay dhaqan wanaag iyo khayr iyo guriga baraaru ku noolanaya yubdii nabigu waa muujinaya maxabatahu jacaylkiisa lisawjatihi wuu u muujinaya wa siwaahu nabiga wax ka soo harana yastaclii wuu isla weyneenayaa fa yukhfiiha markaasuu maxabadii qarinaya bidacaabatin minhu yudaaxikuhaa gabadhii buu la qoslayaa bidacaabatin ciyaarsiinoo minhu xaggiisa ka ahaatay wabiajmali alasmaa wa yunaadiiha gabadhii wuxuu ugu dhawaaqayaa biajmali alasmaa magacyada midka ugu qurxoon qabla alkhuruuji danaa yuqallib yuqabiluhaa danaa nabiguu soo dhowaanayaa yuqabiluhaa gabadhii buu dhunkanayaa qabla alkhuruuji intuusan bixin ka hor wey dikraa laha xasuusin uu xasuusinaya wanaagga iyo jacaylka uu qabow famuhu nabiga afkiisuna calaa fiiha afkeeda ayuu ahaaday maa madda ma taagin yowman maalin kafahu calaa cashiisa ma taagin bi-adan dhib uu gabadha dhibayo bal iskaba dhaafe tilka taasi nabcul khayri khayrku meeshuu kasoo burqanaya weeye yejriiha xaaluu yahay mid dureeraya wey laqad caasha rasuulullahi rasuulka ilaahay waa noolaa sal allahu caleyhi wasalama maca sawjaatihi xaasaskiisa ayuu la noolaa aldaahiraati ee dahiran xayaatan nolol noloshaasoo saciidatan liibaantay noloshaasoo dayibatan wanaagsan id cille kaanad waxay ahayd noloshaasi tadbiiqan hergelin camaliyan ee si camaliya loo hirgelinayo camaligaasoo daqiiqan weliba aada u qarsoon oo si daqiiq ah oo taaka-taaka a loo dhaqangelinayo liqowlihi tacaalaa wacaashiruuhunna bilmacruuf aayaddaasuu nabigu kula dhaqmayay sal alla aley wasalam xaasaskiisa wacaashiruuhunna gabdhihii kula dhaqma bilmacruufi si wanaageeda la yaqaano falaa cajaba layaab ma laha bacda daalika markaa kadib an nara anabiya sala allahu calayhi wasalama nabigi ilaah inaan aragno yataxadada asagoo ka sheekaynaya can xayaatihi noloshiisa alsawjiyati ee xaaska loo nisbeeyey siduu xaaska ula noolaa biqowlihi uga sheekaynaya sala allahu calayhi wasalama khayrukum kuwa idinkugu fiican khayrukum liahlih waa kuwa xaasaskooda iyo ehelkooda ugu fiican wa anaa khayrukum liahlii anuguna waxaana midka ugu fiican ehelka la dhaqmidiisa midka ugu fiican baan ahay markaana idinkugu khayr badan khayriyadaas waxaa lagu kala helay ma jeedid sida ehelka loogu kala fiican yahay qof haddaad doonaysa khayrnimadiisa iyo wanaagiisa iyo bulshada dhexeeda in la ogaado waa in ehelkiisula dhaqmaya laga fiiriyaa waqaala sala allahu calayhi wasalama nabigu ilaahay wuxuu yidhi akmalu lmu'miniina mu'miniinta midka ugu dhammayska tiran iimaanan xagga iimaanka axsanuhum waa kuwa ugu wanaagsan khuluqan xagga dabeecadda wa khiyaarukum kuwa idinkugu fiican khiyaarukum linisaa'ihim waa haweenkooda kuwa ugu fiican khuluqan xagga dabeecadda sida haweenka la qabo lagu kala fiican yahay xagga dabeecadda iyo la dhaqanka iyo wanaagga baad loo kala fiican yahay weeyaan waa miisaan lagu kala baxayo oo lagu kala wax lagu miisaamayo weeyaan walam yunqal canhu sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay lagama soo guurin fii yowmin min alayaam maalin maalmaha ka mid a annahu nabiga daraba imra'atan haweeney inuu garaacay aw xaqaraha ama uu liiday maalinna lagama soo guurin fa can caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi maa daraba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama shay-an qad weligii nabiga ilaahay ma garaacin shay weligiiba biyadii gacantiisa wala mra'atan haweenna ma garaacin walaa khaadiman adeegana ma garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illaah jidka ilahay inuu ku jihaadayo gaala u la dagaalamo gaalo markaa uu waxa la dagaalamayo gacantiisa wax ku gaarsiinaya mooyaane si kale gacantiisa cidna xuguma geysan xadiidka imaam muslim baa soo saaray wa ayna haadaa kana xageebuu ka ahaaday min xaali bacdi rijaali ilyowm ragga maanta jira qaarkood xaalkooda tajidu rajul aad helaysaa yamtadu asagoo uu taagaya yadahu gacantiisa ilaa sawjatii buu taagayaa wayadribuhaa waa garaacaya ma calaa wejihaa wejigeedan uu ka garaaco aw ra'sihaa madaxeeda uu ka garaaco aw dahrihaa ama dhabarkeeda uu ka garaaco wa rubamaa waxaa la arkaa istakdama inuu adeegsadaa casan ul aw xidaan kab aw hayra daalika waxaan waxaan ahayn liatfahi lasbaab asbaab midda ugu liidata waxyaro iska basiid ah oo wax qof loo dilaba aan ahayn ama loo garaaco ama loo dhibaatay ayuu gabadhii miskiinta ahayd ee taxdigiisa ku noolayd ee isaga mas-uulka u ahaa ee asaga u khidmaynaysay ee awlaadda u haysay ee dabka ka xigsatay culaysyada badan ka xigsatay ayuu dhibka intaa waxyaro sabab yar iska basiid ah liatfahi lasbaab asbaab midda ugu yar oo dhibaatada ugu geysanaya waqad habata can nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabig ilaah waxaa ka sugnaaday annahu nabiga qaala inuu yidhi laa tadribuu imaa allaah allaah addoommadiisa ha garaacinina war haweenka yaan la garaacinha laga leex fa jaa cumar baa yimi radia allahu canhu ilaa rasuulilah buu u yimi sal alla aley wasalam faqaala wuxuu yihi cumar da-irna nisaa haweenkii waa dhiiradeen ama waa ku caasigaroobeen calaa aswaajihinna nimankoodii haweenkii yaan la tumi markii la yidhi madaxay kor usoo wada qaadeen islaam wax la dhihi karaaba lama arko ay nashusna calayhim raggii bay khilaafeen wajtara'na waa dhiiradeen raggii bay kusoo dhiiradeen faraqasa rasuulka ilaahi waa fasaxay marka fii darbihina gabdhihii xoogaa in la canaanto fa daafa biaali rasuulillaah rasuulka ilaahi waxaa wareegay aalkiisa nisaa'un haween haweenkaasoo kathiirun fara badan haweenkaasoo yashkuuna ka sheeganaya aswaajahunna nimankooda gurigiiba waxaa soo dhoobtay haween badan oo dhahaya nimankii baana soo dhibaateeyey fa qaala nabiyu sal alla aleyhi wasalam wuxuu yidhi laqad daafa waxaa wareegay biaali muxamedi nebi moxamed aalkiisa nisaanu haween haweenkaasoo kathiirun fara badan haweenkaasoo yashkuuna aswaajahunna nimankooda ka sheeganaya laysa ulaa'ika kuwaasi maahan haweenkooda dilaya bikhiyaarikum kuwa idinkugu fiican ma niman fiican maahan kuwaasi khiyaar maaha khiyaarnimadina waa ka anfiyey kuwa noocaasa ee haweenka garaacaya ey macnuhu waxa weeyaan ana rijaala ragga aladiina yadribuuna nisaahum garaacaya laysuu bikhiyaarikum ma aha bal khiyaarukum kuwiina khiyaar tahay wanaagsan waxa weeye laa yadribuuna ma garaacayaan bal khiyaarukum laa yadribuuna ma garaacayaan nisaahum haweenkooda wayataxamaluuhunna wayna xambaarayaan dhibka kasoo gaaraya wayataxamaluunahunna dhibaatada ka soo gaaraysta iyo culayska iyo qallooca haweenku ay leeyihiin bay u dulqaadanayaan welidaa sidaa darteed qaalat ilcarab carabbaa waxay tidhi laa yukrimuhunna haweenka ma karaameeyo ma hagaajiyo ma sharfo ilaa kariimun qof wanaagsan mooyaane qof wanaagsan baa haweenka sharfo si fiican ula dhaqmo walaa yuhiinuhunna mana ihaaneeyo haweenka ma liido ma dhibaateeyo ilaa la-iimun mid xun mooyaane yaqlibna haweenku waxay ka adag yihiin alkiraama dadka wanaagsan eegaa ka adag ilawaani iska hogaansamaya oo u jilicsan oo u dhimrinaya wa yaqlibuhunna ayagana waxaa ka adag oo madaxa uga istaagaya alli-aama kuwa xunxun nin haddaa arta haweenkiisa ku taaganoo madaxa uga taaganoo aysan jiiq dhihi karin yacni asagaan fiicnayn waqad awsaa sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu dardaarmay birifqi binnisaa haweenka in loo turo fa qaala wuxuu istawsuu binnisaa'i khayraa war haweenka khayr u dardaarma war wanaag u sheega war u dhimriya wey fa innahunna haweenka khuliqna waxaa laga abuuray min dalcin feer baa laga abuuray وإن أعوج شيء في الضل feerta meesha ugu qalloocana aclaahu meesha ugu sarraysa wey markakaasaa laga abuuray wey ile feertii nebi aadan baa laga abuuray qaybta ugu sarraysa fa idaa dahabta haddaad damacdo tuqiimuhu inaad laftaa toosiso kasarta waa jabinaysaa laf feer qalloocan haddaad tiraa waa toosina way jabaysaa wa in taragtow haddaad ka tagta feertii oo sidiisa u dhaafto lam yasal kama suulayo acwaja inuu yahay mid qalloocan marka fastawsuu binnisaa'i khayra war haweenka khayru dardaarmi wanaagu sheega xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray weliba jabinta la sheegaya waa furitaanka haddii la furan waa lagu kala haaday meeshii wax khayra ma yaalaan marka haddaad sideeda isaga haysatana qallooc kama suulaysa haweenku marka qallooca in loogu dulqaato loogu ixsaan sameeyo loogu dhimriyaa la doonaya fii hada alxadiidi waxaa ku sugan alxathu boorin cala arifqi binnisaa haweenka in loo dhimriyo iyo waxtimaalihinna haweenka in loo dulqaato iyo wamulaatafatu nnisaa haweenka in loo dhimriyo walixsaanu ilayhinna wanaag loo sameeyo waasabru calaa ciwaji akhlaaqihinna akhlaaqdooda qalloocanna loogu sabro iyo waxtimaalihinna in la xambaaro arrintaas alimaamu now ayaa sidaas ku yidhaahda ee sharxiisa uu muslimka uu sharxayo wa qaala sala allahu calayhi wasal nabiga ilaahay wuxuu yidhi ina almar'ata haweenta khuliqad waxaa laga abuuray min dalcin feer baa laga abuuray wa innaka adiga in turid haddaad doonto iqaamata dalci inaad feer toosiso tuksiruhaa waad jabinaysaa fa daarihaa tacish bihaa xoogaa la waawareeg xoogaa mudaaraad u samee ha jabinin ha ku degdegin waa ku noolaanaysaa marka da tartiibtaa la wawareegto ood marka waxa u dhimriso oo meelo kale kasoo gasho waad ku noolaanaysaa fa min alwaajibi cala arijaal xadiidka axmed baa soo saara waa xadiid saxiixa fa min alwaajibi waajibka waxaa ka mid a saaray calaa rajulu ninka an yasbira calayha inuu dulqaato wayataxamal inuu xambaaro maa yasduru minha wax kasoo fulay haddii xaaskaagii wax kasoo fulaya aadan xambaari karin see ummad dhan rabtaa inaad u hogaamiso wamaa zaala anabiyu sal alla alay waslam ilaahay kama suulin yukariru haadihi alwasiyata dardaaranka inuu ku soo celinayo kullamaa xaanat ilfursa mar kastoo fursadda ay u soo gasho waqtigii fursada la taagan yahay ayuu ka faa'idaysanaya fa fii khudbati xajati lwidaac xajkii sagootinta khudbadeedii afrada lahaa rasuulka ilaahay wuxuu u gooni yeelay wasiyadaas uu haween ka dardaarmayo jaaniban qayb oo min khudbati alcadiimati ka mid a khudbadii weynayd qayb ka mid ayuu u gooni xaysu meel qaala uu yidhi alaa wastawsuu binnisaa'i khayraa war gabdhaha khayr iyo wanaag u dardaarma fa innamaa hunna cawaanun cindakum agtiinna waxay ku yihiin kuwo lasoo qafaalay ay asiiraad idinkaa gacanta ku haya idinka idiin qafaalan yihiin gabdhahaas idiin qafaalan ha dhibaataynina laysa tamlikuuna minhunna shay-a waxba kama hanaysaan kayra daalika intaan ahayn in idinka idiin qafaalan idinku aad maamulaysaan oo maamulkiina ay ku hoos jiraan waxaan ahayn kuma lihidiin saartaan isaga tasarrufi kartaan yacni gabdhaha milkigaa kuma jiraan addoommo adiga kuuma aha laakiin sharci ilaahay baa kuu baneeyey sharcigaasaana xukunku yidhi cadaalad iyo wanaag ku xukun wey u dhimri wey sidaasaa lagaa doonaya wa inamaa wax kale maana kaana nabiyu wuxuu ah sal alla aleyhi wasalama yukariru mid soo celceliya wasiyatahu dardaarankiisa binnisaa haweenka u dardaarmayo aad buu usoo celcelin jiray maxaa dhacay limaa yaclamu wuxuu ogyahay min xaalihinna xaaladooda allatii xaaladaasoo qad laa yaqdiru calaa taxamulihaa xambaaritaankeeda uusan awoodin bacdu rijaali ragga qaarkood alladiina raggaasoo laa yamlikuuna anfusahum naftooda aan hanayn karin cinda alqadabi markay cara timaado markay caroodaan kuwa bur iskala dhacay kuwa noocaasa inay jiraan buu nabigu dareemayaa oon u dulqaadan karin haweenka qalloocooda iyo dhibaatadooda fa yaxmiluhu ciwaju lmar'ati haweenta qallooceeda wuxuu ku xambaarayaa calaa an yufaariqaha inuu furo oo fa tatafaraqu ay kala tagto oo fa tafaraqu ay kala tagto shamluhu aruursanaashihiis ila marka xaaskaagi ilmahaga iswarkaa jooga waxbaa isugu ka aruursa wa tatashatatat ay kala baaba kala tagtagto usratuhu qoyskiisii iyo wa ahlu ehelkiisi ummadii shadara madar ay noqoto guriga lagu kala caro ilmihii ay hallaabaan akhlaaqoodii hallawdo dhaqankoodii hallaabo korintooda hallawdo tarbiyadooda hallawdo wax laga faa-iidana aan la arag baa ka imaanaysa marka inta intaas imaa lahayd taxamul iyo dulqaad baa laga doonaya ragga welidaa sidaa darteed arshada nabiyu sal alla alay waslam nabig ilah wuxuu ku hanuuniyey oo uu ku tusiyaleeyey al aswaaja nimanka fii xadiidin aakhara xadiid kale limaa shay buu tusiyey fiihi maaga dhexdiisa u ahaaday salaaxu axwaalihim xaalkood inuu wanaagsanaado maca usarihim qoysaskooda la wanaagsanaado fa qaala wuxuu yidhi laa yafrik ay laa yaqdab yuusa caroonin mu'minun wiil mu'min ah mu'minatan gabadh muminusa uga caroonin in kariha minhaa hadduu gabadha xaggeeda ka dhibsado khuluqan dabeecad radiya wuu raali noqonayaa minha gabadha xaggeeda aakhara mid kale hadduu mid dabeecaduusa ku qanacsan inuu xoogaa u dhibsanayo uu ku arko dabeecaad kale oo ku qanacsan yahay buu ku arkayaa wey ay macnuhu waxa weeyaan baqi waxa habboon allaa yaqdabaha inuusa u caroonin liannahu ninka in wajada fiiha hadduu ka helo khuluqan dabeecad khuluqaasoo yakrahu uu necab yahay wajada fiiha gabadhii wuxuu ka helayaa khuluqan mardiyan dabeeca uu ku qanacsan yahay bian takuuna shariisata alkhuluq waxaa laga yaaba inay tahay gabar dabeecad kulul oo dabeecadkulaadka u dhalatay laakinahaa dayinatu laakiin waa qof diin leh oo diinta ku dhowrsanayo diintu xakamaynaysa oo diintu celinaysa oo haddii la wacdi waansamaysa oo haddii allah iyo rasuulkiisa la xasuusanaysa oo wixii iska dhaafaysa waa dabeecad kulusha laakiin waa dayina aw jamiilatu waa qurxaanta waa gabar qurxaan oo ku qancinaysa aw cafiifatu waa gabar dhowrsan oo balaayoy xumaan iyo fuxshi midna aan ka dhowrsan marka hadday dabeecad kulushahay dhanka cafiifnimada laga fiirinayo aw rafiiqatun bi asaga u dhimrisaa waa gabar gogashiisa iyo cuntadiisa iyo jiifkiisa iyo ka fakarto aad u dhawayso waa kaas shuuta shuutaynaysa aw naxwu daalik intaa wixii la mida buu ka helayaa gabadha marna marba gabar muminada khayrkam lagama waayo hadday dhankaa qanci weyso dhan kale kaa qancinaysaa hal dhinac marka haka fiirin adig dhinacyo kalena ka fiiri hal dhinac ha ka fiirin sharxu saxiixi muslim limaam nawowi ayaa fawaa'idaas ay ku jirtaa wahaakadaa faqad kaana nabiyu wuxuu aha sal alla aley wasalam xusna alcashirati la noolaashihiisu miduu fiican yahay xusna alcishrati wey maca zawjaatihi sal alla aley waslam nabigu xaaskiisa uu la nool yahay aad bay u wanaagsan daa'ima albishri bishaaradiisu miday daa'im tahay xariisan calaa idkhaali suruuri farxad inuu geliyo ayuu ku dadaalayay ilaa nufuusihinna nafafyaashooda wey yejlisu ilayhinna waa la fadhiisanayaa wayaakulu macahunna waxbuu la cunayaa wayuxaadisuhunna waa la sheekaynayaa wayumaasixunna waa la kaftamayaa wayushaawiruhunna waa la tashanayaa wayastamicu ilayhinna waa dhagaysanayaa sheekadooda wayuwaasiihinna waa xidhiirinayaa wayadma-inu calayhinna waa u xasilayaa wayataqaadaa wuxuu ka indhihiisa can taqsiirihinna gaabidooda iyo wa akhdaa'ihinna gafyaalkoodaw adigana sidaasoo kale lagaa doonayaa inaad kula dhaqanto xaasaskaaga wasubxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayh wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed